fiidnimo wanaagsana kheertana dhegaysanaysa ee halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa maanta gelinka dambe lagu dhaarin doonaa ilhaan cumar oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaaliya ee ka mid noqota aqalka sharci dejinta gobolkaasi ee lasoo doortay doorashadii bishii noofembar ka dhacday dalka maraykanka haddaba dhaarinta gabadhan waxa ay uga dhigan tahay dadka soomaalida ayay saare cabdi axmed waxay goordhaweyto ka wareysatay axmed xirsi oo ah sayga ilhaan cumar islamarkaana ka mid ahaa dadka sida weyn uga shaqaynayay ololaheedii
run ahaantii maantay dareenkayga waa meel weyn buu marayaa waa dagaal dheer halgan dheer oo aan soo galnay waxay noo tahay farxad waxay noo tahay maalin gabdhaheena yaryar ay maaragtay soomaaliyeed meel kastay joogaan ay arki karaan inay wax noqon karaan waxay noo tahay maalin sharaf leh oo qof muslim ah la dhaarinaayo so dhibaatadii iyo wixii aan soo marnay oo dhan maantaan midhaheeda aan halkaan ka goranayna so marka waxa weye farxad weyn bay noo tahay alxamdulilah waa gartay axmedow waxaad iga warantaa bal ilhaan maxaa lagu dhaarinayaa galabta ilhaan waxaa lagu dhaarinayaa kitaabka qur-aanka insha allahu tacaala maadaama ay tahay qof muslim ah haye
marka waxa weeye marka anaga waxaa taasaa lagu dhaarinaya waxaan lagu dhaarinayaa in xilkan si mas-uulnimo ina inay uqaado in aysa maasku ku waxaynin in ay maaragtay dadka ay aysa kala soocin oo ay u wada siman yihiin dadka ay ayada matasho xaafada degan marka waa waxaas baa lagu dhaarinaya dulayra qoyskaaga maxay uga dhigantay guud ahaanba soomaalida ku dhaqan halkaas
run ahaantii annaga xalay aan famil ahaan aniga iyo caruurtayda iyo ilhaan xalaan ka wada hadlaynay ayagaan waysano waxaan yidhi maxay idiin tahay marka gabadhayda weyn waxay tiri waxay tusaysaa ay tiri in anigana u carari karo kursi oo waxay dejisatayba balan insha allahu tacaala ay ayadana meel isaga soo saarto cadnaan sidoo kale wuxuu yidhi waxay ii tahay farxad in maanta hooyaday maaragtay ay meel dheer gaarayso anigii ilhaanna waa waxaan yani waan waan waan ogeyn wadadaanit inay dheeraan doonto in dhibaato badan aan soo marayno marka waxaan yidhi ilaahay aan aaminaynaa ummadeenaan maaragteenaan aaminaynaa maantana waa meeshii aan rani waa joognayo alxamdulilah shaqadii waa naga soo dhamaatay aniga gaar ahaanba ayada ilhan shaqa badan u taala laakiin aniga waxaan oran karaa inta laga gaaraya cambaynka dambe xoogaa waan nasan karaa hadduu ilaa yidhaahdo waa garta marka shaqooyinka hor yaalla oo ilhaan ay qabanayso maxaa ka mid a dadka aanan waxba ka aqoon markaad u sheegayso xubinnimada ilhaan in loo doortay golaha deegaanka baarlamaanka ee minnesota ilhaan waxay dejin doontaa sharciyo badan wadankan saa u taqaanid sharciyo badana waxaa iska jira oo anaga na quseeyo dhalinyarada quseeyo muslimiinta quseeyo sharciyo badana waxaa jira run ahaantii ayaga xataa oo muddo dheer wadankaneetu waa wadan soo maray slavery iyo dhibaatooyin badan oo oo maaragtay dadka dadka rabta kor ku siiya marka waxyaaba badan bay bedeli doontaa insha allahu tacaala ilhaana waxaa doortay dadka degan xaafadeeda oo u badan run ahaantii dhalinyaro east african muslim dadka loo yaqaano long time residence oo ah dad waayeel ah oo islaantii hore oo meesha joogtay aan kasoo dhacnay marka sharciyo badan oo na efectagara kulligeen ayay soo bandhigi doontaa oo hadda ay miiska soo saari doontaa insha allahu tacaala waxaan rajeynaya inay ku guuleysato inkastoo aqalku uu noqday hadeertaan republican badankood laakiin ilhaan waa qof fircoon oo maaragtay dhibaato uma keeni doonto oo maaragtay arounting inay hor istaagi doonaan waxa ay soo bandhigto because ayaga ma qusayaan waxaasi waa gartay marka marka la leeyahay waxbay uga dhigan tahay dadka soomaalida ee gobolka minnesota jooga ama guud ahaan maraykanka maxay yihiin waxyaabaha la dhihi karo ahmiyad ayay u leedahay ilhaan in loo doortay aqalkaasi xubinnimada inay ka mid noqoto run ahaantii ilhaan waxay waxay yani kartideedaay kutusaysaa inay inay meeshaan fiirisay inaysan ku degdegin inay ahayd qof siyaasadda kusoo jiray oo dadkan aan degannahay annaga xaafadan aan degannahay waa boqolkiiba siddeetan run ahaantii waa dad caddaanay u badnaayeen dadkii istaarigaraystay way dhex gashay qof waxa weeye fahmi kara oo ayaga waxay dhahaan dadka isku xiri kara bridge builder qof labada yani dadkaan aan dadkaan martida aan ku naqay oo wadankaan degan iyo annaga qof isku xiri kara oo yacni waa weye ilhaan marka run ahaantii waa qof mateli kara ummadda oo dhan ma ahan qof ilhaan soomaali keliya ku tashtay codkooda sidaa ula socotidba boqolkiiba wax yar a soomaalida nooga codaysay intii badneed maxaa dhahay yarkii kale tartamayay u codeeyeen marka waa yani mana aha taas kama dhigna ilhaan in aysan soomaalida ushaqeyneyn ama east african ushaqeyneyn because waxay usoo gashayba dhibaatadaanay usoo martay waxa weye dadkeeda inay wax u qabato marka wax weyn bay noo tahay kulligeen ummadda soomaalida o dhan meel kastaan joogo ugu dambeyntii dhowaanahan adiga ayadaba waxaa marayseen magaalada muqdisho gaalkacyo oo qaybsanoo dagaalo ay ka jiraan bal dareenkiina markaad tagteen ee wadanka maxaa idin soo baxay maxays ahayd wuxuu idinku dhaliyay inaad aadaan wallahi horta run ahaantii waxaa nagu dhaliyey waxay ahayd gabdhaha soomaali basketball national teamka ayaa lagu qabanayay garowe waana lasoo wacay labadiina waxay yidhahdeen waa idiin baahanaa inaad timaadaan waan aadnay dhulkii hooyo markaan meesha tagnayna si wanaagsan ayaa noogu soo dhaweeyey oo waxay yidhahdeen qofkii ugu horreeyo ilhaan waxay noqotay oon kursi naga soo doonanin oo qof xil hayo oo yani noo yimid yani farxad weyn bay ahayd madaxweynahaan la kulannay siyaasaddaan kala hadalnay prime ministerkaan la kulannay speakerkaan la kulannay run ahaantii waxaan la kulannay dad badan oo maaragtay ayagana stakeholders ah oo waddanka jooga ilaa iyo gaalkacyo garowna waa tagnay socdaalkaasna wuxuu ahaa socdaal lagu dhiirigelinayo dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan in ay weli rajo jirto in ayadoo xilli siyaasadeed oo yani election season lagu jiro aan kala hadalno bal dareenkooda sida uu yahay run ahaantiina waxay noo ahayd sharaf inaan dhegaysano dhalinyarada waxaana moodaa dhalinyarada in ay daaleen soomaaliyeed oo soomaaliya ku nool yacni run ahaantii waxay raadinayaan leadership sax ah qof daacad ah oo ilaahay ka baqayo oo waddankaas resourciga ilaahay siiye soo saari karo oo aan ahayn qof tuugsanayo oo ku nool n g o yadanayto ama international communityga wax ka sugaayo marka dhalinyarada waxaan u sheegnay annaga in ay ayaga ay noqdaan isbeddelka aysan qocidno ka sugin
kaasi wuxuu ahaa axmed xirsi oo ah sayga ilhaan cumar oo maanta loo dhaarin doono aqalka wakiilada ee gobolka minnesota waxaana u warramayey sahre cabdi axmed